dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoonna waxaa ka mid ah bulshada deegaanka caddaan lexay ee gobolka shabeellaha dhexe oo codsaday in dib u dhis lagu sameeyo iskuulkii deegaanka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha oo sheegay in la daafuray diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo madaxda ugu sarraysa dowladda ugu baaqay in aan dalka la gelin hubaantila'aan siyaasadeed shirka dhismaha guddiga hubinta badqabka kalluunka oo ka furmay magaalada muqdisho warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan maxamed shariifa oo loo xiray weerarkii lagu dhaawacay seef caliqaan qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markana waxaad ku soo dhowaataan warkiio faahfaahsan qaar ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda deegaanka caddaan laxey ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu baaqay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka inay wax ka qabtaan waxbarasho la-aanta ka jirta deegaankaasi doctor mahad xasan tooxo oo ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda deegaanka caddaan laxey iyo dhallinyaro kale oo booqda deegaankaasi ayaa sheegay in iskuulkii ay wax ku baran jireen ardayda deegaankaas uu u baahan yahay dayactir in lagu sameeyo doctor mahad xasan tooxo oo ka hadlayay baahida ka jirta caddaan lixey ayaa sheegay in biyo la-aan iyo waxbarasho la-aan ay ka jirto deegaankaasi inaan ummadda soomaaliyeed aan u sheegno iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabelle aan dhahno deegaanka loo yaqaan cadaan lexey waxaa ka maqan goobihii asaasiga ee waxbarashada halkii aan taagannahay waa iskuulkii loogu talagalay dadka cadaan lexey inay wax ku bartaan wuxuu gabaad iyo xabsi u ahay khawaarijta oo ku xeri jiray ummadda masaakiinta ah kuna dhibaatayn jiray ayagoo maaragtay ku caburinayo inay danahooda ay kala helaan si ummadda soomaaliyeed ay ugu dhibaateeyaan waxaa ka soo gelayo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada hirshabelle aan dhahno deegaanadani waxay u baahan yihin waxbarasho halka gadaasheeda ku taagan waa iskuulkii waxaan rabnaa in iskuulka la dayactiro dadkuna ay waxbarasho u dareeraan waxaan rabnaa in dadka maskaxdooda iyo aqligooda laga saaro aqligii qaldanaa iyo khawaarijta ay ku sugi jireen khawaarijta waxay samayn jireen inay la yimaadaan kitaabo ayaga ay u magacdareen waxbarasho gooni ah oo ayagu sida ay rabaan dadka ay ugu maamulaan dadkani runtiisaan dareemayno weli waxaad moodaa dadkii yacni matelayay oo ku matelayay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka hirshabelle inay ka jiifteen ma naqaano ma tabardaraa meesha dhigtay mase ayagaan dan kala hayna dadku maaragtay jahliga ay ka baxaan waxaan rabnaa marka ugu dambeyn waxaan kusoo koobaynaa in aan dhahno dowladda goboleedka hirshabelle iyo dowladda federaalka soomaliya waxaan rabnaa in ummaddu jahliga ay ka baxaan waxna bartaan waxna ay tabcadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha ayaa sheegay in la daafuray diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka salaamaan maxamed ayaa warkan muqdisho ka soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha oo xarunta dhexe ee guddiga maanta kula hadlay warbaahinta ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay in ay bilaabayaan diiwaangelinta ururada siyaasadda si ay dalka uga dhacdo doorashada tooska ee qof iyo coda guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in maanta laga bilaabo qofka doonaya in uu urur siyaasadeed diiwaan gashado oo soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay uu iman karo xarunta guddiga lana siin doono shahaadada ururnimo wada tashiyo dhaadheer oo aan la samaynay dhammaan shacbiga soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ururada bulshada rayidka dumarka ee dhallinyarada culamaanudiinka daneeyayaasha siyaasadda soomaaliyeed iyo ururada siyaasadda ee diiwaan gashanaa oo nambarkoodu gaaraayo boqol iyo toban urur wada hadallo dhaadheer iyo discusshon iyo shirar aan la galnay kadib guddiga sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimuhu waxa uu gaaray inuu idinla wadaago maanta haddaa tihiin bahda meediyaha ee shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in maanta oo bishii january ay tahay labaatan sanadkuna uu yahay laba kun iyo labaatan iyo shan inay tahay maalintii la furay diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed maanta oo bishu ay tahay labaatan sanadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed waana laba qaybood ururo waa noo diiwaan gashanaayeen waa boqol iyo dhowr kuwaas waxaa laga rabaa inay foomka cusub buuxiyaan shuruudaha cusub iyo sharciyada cusubna ay raacaan wax lacaga lagama rabo oo fii ah oo laga qaadi doono iyo kuwa cusub oo laga rabo inay buuxiyaan foomamka iyo systemka waxaana insha allah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ayaa laba jibaaray shaqa maalmoodkooda si ay dalka uga qabtaan doorashada ay ka qabgelayaan dadweynaha soomaaliyeed iyagoo ballan qaaday in ay dhex u noqon doonaan daneeyaasha siyaasadda dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa madaxda ugu sarraysa dowladda ugu baaqay in aan dalka la gelin hubaanti la-aan siyaasadeed abshir cabdulaahi ayaa warkani inuu eegayaa
madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu ka hadlaya xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo qorshe uu sheegay inay damacsan yihiin madaxda ugu sarraysa dalka war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sidaan u qornaa dalkeenna wuxuu galay marxalad siyaasadeed oo ay ku gadaaman yihiin khataro badan oo horseedi kara dib u dhac siyaasadeed dhaawac gaara wadajirka dalka iyo qallaaso siyaasadeed oo wax u dhimi kara amniga dalka marar badan waxaan ka dignay in wax ka beddel aan loo dhammayn oo lagu sameeyo dastuurka oo ah waxa keliya ee isku hayay ummadda soomaaliyeed ayna keeni karto in ay meesha ka baxdo sharciyadii ay ku dhisnaayeen hay-adaha dowladda oo ay saldhig u tahay dastuur la isla oggol yahay sharciga doorashada sharciga xisbiyada iyo guddiga doorashada waa hannaan ka dhexeeya hay-adaha dastuuriga ah dowlad goboleedyada iyo hurmuudka siyaasadda waana arrin tiir dhexaad u ah siyaasad loo dhan yahay sidaas darteed in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu weli ku adkaysanayo inuu qabsanayo doorasho uu keligii samaystay oo uu maamulanayo waa tillaabo aan ka turjumayn xaaladda siyaasadeed ee dalka keeni karta dib u dhac siyaasadeed iyo qallaase laga baaqsan karo wax ka beddel dastuurka lagu sameeyo iyo qabasho doorasho aysan qayb ka ahayn puntland jubbaland iyo hurmuudka siyaasadda dalka waxa keliya ee lagu fasiri karo waa in hoggaanka talada dalka haya uusan wax tixgelin ah u hayn wadajirka iyo midnimada dalka oo ah mas-uuliyadda qaran ee loo doortay una demciisa gaarka ah ka hormariyey maslaxaddii guud haddaba annaga oo maanka ku hayno arrimahaasi masiiriga ee aan kor ku xusnay waxaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqayaa inuu tallada dhexda dhigo horseedna uusan u noqon inuu dalka kala tago iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo ku dhammaan karta qalalaase iyo dib u dhac qaran sidoo kale waxaan dowlad goboleedyada madaxdii hore ee qaranka iyo mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka ugu baaqaya in la iska kaashado sidii lagu gaari lahaa wadatashi qaran oo lagu wajahayo xaaladda siyaasadeed ee dalka si loogu baaqsado hubanti la'aanta siyaasadeed iyo dhaawaca soo gaara wadajirka dalka ugu dambeyn qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed sida culammada ganacsatada dhallinyarada haweenkii ururada bulshada rayidka waxaan ku boorinayaa in ay ka qaataan kaalinta ay ku leeyihiin ilaalinta wadajirka dalka iyo sidii lagu gaari lahaa xasiloonni siyaasadeed ayuu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo shirka dhismaha guddiga hubinta badqabka kalluunka ayaa ka furmay magaalada muqdisho cabdulaahi axmed ayaa muqdisho oo ka soo diray munaasabadda daafurka dhismaha guddiga hubinta tayada iyo kormeerka badqabka kalluunka soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya xubno ka socday hay-adaha caalamiga ee taageera soomaaliya ganacsato iyo martisharaf kale badda soomaaliya waxaa ku jira kalluun fara badan kaasi oo u baahan in laga faa'iidaysto waxaana guddigan la dhisaya uu ka shaqayn doonaa koruqaadista tayada iyo badqabka kalluunka si caalamka loogu iibgeeyo bulshada soomaaliyeedna ay uga faa'iidaystaan axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee xukuumadda soomaaliya ayaa ugu horreyn munaasabadda daahfuray hay-addani ama maamulkani guddigan wuxuu ka shaqayn doonaa inuu hubiyo kalluunka inuu standarkiisi maray ayadoon ognahay in ay jirto hay-addii taydhowrka soomaaliyeed oo qayb ka ah guddigan ma ahan inuu guddigan bedelay hay-addaas hay-addaasi waa sideeda u shaqaysanaysaa way controleysaa kalluunka iyo wax walba oo ku saabsan laakiin waxaanu ka shaqeynayna waxay tahay badqabka kalluunka xagga caafimaadka ganacsiga maaliyadda maxay ahayto iyo tayo dhowrkii iyo iyo standardkii inuu maray marka waa hawl dheer oo jano isku xiran u baahan in aqoonteedii la yeesho oo tababar dadka loo sameeyo agabkeeda la diyaariyo standardkeedii iyo shuruucdeeda la diyaariyo sidaa si loo helo ayaa lagu khasbanaaday guddigan ka kooban wasaaradahaas aanu sheegnay inay kor istaagaan damaanad qaadaan kalluunka soomaaliya inuu yahay kalluun caafimaad qabo dunida la geen karo
qaar ka mid a ganacsada kalluunka oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dhismaha guddigan kana hadlay caqabadaha hortaagan ganacsigooda
marka waxaan aaminsanahay soomaaliya inay tahay rich country ama waddan taajir ah dhinac walba dhanka beeraha qorax aan dhicayn labiyo toban bilood adduunku ma laha waa nagana barodhagti badan yihiin baddaas weynaa ilaahayna siiya oo qaniga ah wasiirkeenna axmed waxaan aaminsanahay inuu nagala shaqaynayo kobcinta dhaqaalaha dhaqaaluhu wuxuu kobci karaa markii uu adduunka gaaro soomaaliya waa dad aada u yar wax soo saar badanna leh wax soo saar badanna leh wax soo saarkaas inuu adduunka gaaro ayuu nagala shaqaynayaa annagana aan u imaana inta inaan ka shaqayna dhibaatadaan u qabnay waxay ahayd in aan wax u dhoofin jirnay keliya imaaraadka carabta oo ay nagu kaliftay maadaama aysan na weydiinaynin iyagu wax standarab aysan na weydiinaynin laakiin dhibaatadoodu waxay ahayd markaad alaabta geyso alaabtii ayay magaranaysaa dib u fatashayaan wixii xumaada halkaasaa lagu dhigayaa waa la gubayaa waxaa laga yaabaa wixii aad geyso boqolkiiba toban ama shan iyo toban inay kaa halaabaan lagu yidhaha halkaas ka dhig laakiin waxaad ku khas- waxaan ku khasbanaanay meel kale oo aan wax geyn karno inaysan jirin marka tan fursad waxayna siinaysaa inaan adduunyada kaleeto la falgeli karno oo kalluunka la geyn karo oo dama fogfog uu qiimo fiicanna ka joogo fursaddaa horta weyn ay noo leedahay dhibaatadaan u qabnayna taasay ahayd faa'iidada aan ka helaynana taasay noqonaysaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirada wasaaradaha beeraha iyo xaanada xoolaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo xasan xuseen maxamed Een, waxaad ogtihiin markii laga hadlayo kalluunka een, soomaaliya ama kalluunkaba mas-uuliyadda ugu weyn ee caafimaadka kalluunka markii laga hadlayo waxaa een, mas-uuliyadda ka saaran tahay livestoga ama wasaaradda xanaanada xoolaha oo bixiso shahaadada een, ay ku dhoofaan waxyaabaha een, caafimaadka oo uu kalluunka ugu horeeyo oo xoolaha ay ku jiraan marka ani waxaan dhihi karaa saaxiibkay shaqo wanaagsan ayuu qabtay wuxuu naga saaciiday mas-uuliyaddii annaka nagu koobneed wuxuu u sameeyey inuu ballaariyo oo si guud ay noqoto maadaama burbur badan uu soo gaaray sektarkan
wasiirka waxaan ugu hambalyeynayaa furista ama daahfurka hay-addan een, ah maragta loogu talagalay inay inay een, hay- daahfurka hay-adda dhismaha guddiga horumarinta tayada iyo kormeerka bedqabka kalluunka soomaaliya oo runtii arrin aada iyo aada muhiim u ah Een, in maanta la sameeyo caqabad een, ama arrin hortaagnayd kalluunka soomaaliya inuu dhoofo iyadoo lagu kalsoon yahay Ee, sidaad la socotaan waxaa kaloo iyaduna inoo jirta een, hay-adda tayadhowrka ee soomaaliyeed sobis ayaa jirta hay-adahaas inay dalka ka samaysmaan oo tayada waxa aynu dhoofinayno ay ay ay qeexaan adduunkuna kalsooni ka helo arrin aada iyo aada muhiim ah halka aad naga dhegaysanaysaanna waa radio jowhar mawjada siddeetan iyo sagaal dhibac shan megahertz markana warka dibadda booliiska magaalada mumbai ee dalka hindiya ayaa xabsiga dhigay nin lala xiriirinayo in uu mindi ku weeraray jilaaga caanka ah ee bilowdka seef cali khan khan waa mid ka mid ah xindigaha ugu caansan hindiya iyadoo dhowaan la geliyey mindi kadib markii gurigiisii lagu weeraray weerarka jilaaga lagu qaaday ayaa taageerayaashiisa aad ugu naxeen waxaana wararka ay sheegaya in hadda uu soo kabanayo kadib qaliin lagu sameeyey axadii booliiska ayaa sheegay in ay xireen ninka shakiga badan laga qabo oo lagu magacaabo maxamed shariif booliiska ayaa intaa ku daray in ninkani uu yahay muwaadin u dhashay dalka bangladesh kaasoo si sharci dara ah ku jooga dalkaasi qareenka ninkan loo qabtay ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu seef cali qan weeraray akhyaartana dhegaysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waanaga intaa ciddu warka yaga seegana waxay dibba ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgelyo